Magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa lagu qabtay kulan lagu gorfeynayo ka hortagga xadgudubyada iyo joojinta garaacidda carruurta. Isla markaana waxaa kulanka soo qaban qaabiyay Wasaaradda Cadaaladda iyo Dhaqan Celinta Dowlad Goboleedka Puntland. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasaaradda Waxbarashada, macallimiinta dugsiyada Quraanka, jaamacadaha, dhakhaatiirta iyo waalidiinta. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka Arrimaha Diinta Puntland, Dr. Maryan Maxamed Abshir ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedka ay kulankan u qabatay wasaaradda.
tababarkan waxaa la isugu yeeray qeybaha ay khuseyso sida wasaaradda waxbarashada jaamacadaha wadanka ku yaala macalimiinta dugsiyada oo qeyb weyn ka ah waalidiin dakaatiro wax ka qora tarbiyadda caruurta iyo ilmaha sida loo tarbiyadii loo xanaaneeyo baa ka mid ahayd doctoresa faatma iyo culimo waaweyn oo ka soo qayb galay wax badan ayaa siyaasaddan lagu daray insha allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in aanu u bedelno xeer xeerkaas oo lagu dabaqi doono ama implementationkiisa la samayn doono insha allah garaacista waxaa looga leeyahay siyaasaddan loo sameeyey ujeedkeedu waxaa weeye maadaama ilmuhu maskaxiyan dilku ama garaacistu ama jirdilku u geysanayo oo maskaxdiisii ay xirayso oo dhibaato badan u geysanayso waxaa ka fiican in wax loo sheego ilmihii wax sheegid waa ku fiican barnaamijyo badan oo looga hadla way jiraan habka loo tarbiyadeeyo ilmaha inaanan la dilin mar walba waa lagu soo celceliyaa sidaa darteed waxaan aragnay in ay ku badan tahay garaacistu goobaha waxbarashada waalidiinta oo wax badan aweer ku ahayn arintaas marka arintaas ayaa waxay dhalisay in siyaasad laga sameeyo sidoo kale siyaasaddaas waxaan insha allah sameynayna kulamo badan oo aan ku wacyigelinayno waalidiinta macalimiinta dugsiyada macalimiinta iskuullada maaragtay inay wax badan ka ogaadaan oo ay fahmaan ilmaha inuu dhib u leeyahay in la garaaco ama maaragtay la jir dilo ama ay u wanaagsan tahay mar walba in wax loo sheego qaar ka mid a kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa ka waramaya dhibaatooyinka ay caruurta u geysato garaacidda sidoo kalena bogaadiyey tillaabada ay doonayso wasaaradda cadaaladda inay ku joojiso sharcina ay uga soo saarto dood qaybti qaabka ama sidee loo rabaa in loo dejiyo siyaasad ka hor istaagta garaacidda ama dilsha ilmaha inaa la dilo dhinac physical ah iyo dhibkuu leeyahay xaqiiqatan ruseejo inta laga soo gudbiyey waxay sheegaysaa toddobaatan iyo shan boqolkiiba inay ilmaheena garaac la kulmaan dugsiyada isku dhex jira ee qur-aanka iyo mawaadaadka kale siyaasaddaas oo muddo wasaaradda ka shaqaynaysay qoristeeda loona xilsaaray khuburo ku xelleer arrimahan sharcigan ayaa hadduu puntland ka hirgalo waxaa yaraanaya garaacista ay carruurta la kulmi jireen